subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu doorka roonna waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya oo beenisay in hawada soomaaliya ay ka celisay diyaarad ku wajahneyd magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan hay-adda sodma iyo jaamacadda muqdisho oo kala seexday heshiisaas afgaradka madaxda shirkadda bixiya adeega korontada magaalada muqdisho oo shaaciyey inay gaareen heshiis is-afgarad ah oo ay ku midoobayaan munaasabad lagu abaalmarinayo howlwadaneeda ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo muqdisho lagu qabtay warka dibadda warkan aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona mareykanka oo ka horyimid qorsho cusub uu shaaciyey ra-iisul wasaaraha israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha labaad ee february sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door koronaa warkayaga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan aan ku bilaabnay dowladda federaalk soomaaliya ayaa beenisay in hawada soomaaliya ay ka celisay diyaarad markaasi u socotay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ee waxa ay markaasi qoraal ay soo saartay ku sheegtay inaysan hawada soomaaliya ka celin diyaarad ku wajahneyd magaalada hargeysa qoraalka hay-adda soo saartay iyo waxa u dhignaa hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed waxay caddeynaysaa muwaadiniinta soomaaliyeed inaysan jirin diyaarad nuuca gargaarka caafimaadka air ambalas oo wax codsi ah usoo dirtay si ay uga degto garoomada dalka sidoo kale ma jirto diyaarad nuuca gargaarka caafimaadka ee ambalaska oo laga celiyay hawada soomaaliya ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan kasoo baxay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed iyagoo markaasi tilmaamay in markaasi aysan jirin wax diyaarada oo hawada soomaaliya laga celiyay diyaaradaas oo ku sheegeen inay dabcan ahayd diyaaradaha nuuca gargaarka ama air ambulas waxayna hay-addu tilmaantay in markaasi hadaladaas ama wararkaasi ay yihiin kuwa been abuura dhanka kalena markaan haddii aan eego hay-adda sodma iyo jaamacadda muqdisho ayaa kala seexday heshiis afgarad ah sida warkaan uu kusii dheeranayo cabdiqaadir ismaan indhow
maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma iyo jaamacadda muqdisho ayaa maanta xarunta dhexe ee sodma ku kala siixday heshiis afgarad ah oo ay iska kaashanayaan labada dhinac heshiiskan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle madaxweynaha jaamacadda muqdisho doctor ibraahim maxamed mursal iyo mas-uuliyiin ka kala tirsan sodma iyo jaamacadda muqdisho labada dhinac ayaa ku heshiiyey inay iska kaashadaan howlo kala duwan oo quseeyo cilmi baarista musiibooyinka tababarada iyo soo saarista dhalinyaro takhasuus u leh cilmiga maareynta khataraha musiibooyinka gudoomiyaha hay-adda sodma mudane maxamuud macalin cabdulle iyo madaxweynaha jaamacadda muqdisho doctor ibraahim maxamed mursal ayaa qalinka ku duugay heshiiskan is afgaradka ah kaasi oo wax badan ka tari doono sidii loo ogaan lahaa sababaha saxda ah ee soo celceliya musiibooyinka dalka iyo qorshaha maareynta khataraha cabdulaahi maxamed cabdi cabdulaahi qaran agaasimaha cilmi baarista musiibooyinka iyo tababarada ayaa ka warbixiyey heshiiska kani waxaa maanta xarunta dhexe ee hay-adda maarinta musiibooyinka ka dhacay heshiis is-afgarad oo udhexeeya hay-adda maarinta musiibooyinka soomaaliya sodma iyo jaamacadda muqdisho ujeedka heshiiskanina wuxuu ahaa sidii ay labada institution isaga kaashan lahaayeen ugana wada shaqeyn lahaayeen cilmi baarista musiibooyinka kor u qaadista aqoonta iyo khibradaha howlwadanada ka shaqeeya maareynta khataraha musiibooyinka iyo sidii loo soo saari lahaa dhallinyaro soomaaliyeed oo da-yar ah oo cilmigan maareynta musiibooyinka aqoon u leh sidaan wada ognahay dadaalada lagu yareynayo khataraha musiibooyinka ee adduunyadu way sii kobcayaan waxaana lafdhabar u ah jaamacadaha iyo instituushanada ka shaqeeya cilmi baarista kuwaasoo ku caawiya hay-adaha dhigeen oo kale ah inay helaan aqoontii ugu dambeysay iyo hal abuurkii ugu dambeysay ee lagu yareyn lahaa khataraha musiibooyinka jira sidaas aawood hay-adda sodma iyadoo taa ka duulaysa waxay maanta heshiiskaasi heshiis is-afgarad la saxiixatay jaamacadda muqdisho hay-adda sodma waxaa ka go-an gacanna inay gurmad gurmadka musiibooyinka uga shaqayso gacanna ay uga shaqayso gacanna ay uga shaqayso sidii cilmi baaris dhabaa lagu samayn lahaa fogeysiis farxad leh
dhanka kalena haddii aan markaan eegno eh, shirkadda shirkadaha bixiya adeega korontada magaalada muqdisho ayaa shaaciyey in ay heshiis afgarad ah ay markaasi ku midoobayaan ay magaalada muqdisho ku galeen sida warkan uu ku faahfaahaynayo cabdisalaan juule shaakir shirkadaha bixiya adeega korontada magaalada muqdisho ee kale ah beko blue sky energy iyo muqdisho power supply ayaa shaaca ka qaaday inay gaareen is-afgarad horudhac u noqonaya inay isku biiraan kadib wareegto kasoo baxday gudoomiyeyaasha shirkadahan ayaa xarunta wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee magaalada muqdisho ku qabtay shir jaraa'id kadib heshiiskan horudhaca ah oo ay si wada jira u saxiixeen xilli ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka wasaaradda jaamac taqal cabaas wasiir ku-xigeenka wasaaradda maxamed ibraahim wasiiru dowlaha wasaaradda maxamed cabdilaahi iyo maareeyaha guud hay-adda korontada qaranka heshiiskan ayaa daba socday wareegto kasoo baxday hay-adda korontada qaranka oo ku fartay saddexda shirkadood inay gaaraan heshiis ay ku mideynayaan shabakadahooda korontada si loo suurtageliyo yareynta qarashka korontada loona xaqiijiyo dib u qaabeen ballaaran oo lagu sameeyo suuqa korontada madaxda shirkadaha korontada ayaa goobta ka hadlay runtii waxaan ka mahad celinaynaa maanta Ee, waa maalin weyn Ee, macnaha dadaalka dheer ee ay bixiday dowladda oo wasiirka iyo wasa- iyo wasiirka wasiir dowlaha wasiir ku-xigeenka iyo maarta eh, maareeyaha eh, maareeyaha hay-adda ay bixiyeen kaasoo ah in shirkadaha dhibaatada ka jirto isbarbaryaha iyo tartanka aan runtii aan ku salaysnayn macnaha xikmad aan ahayn oo ha noqoto macnaha een, safetyga ha noqoto ha noqoto bilicda magaalada ha noqoto een, saddex baalla saddex koronto saddex fiilo een, runtii een, dhaqaalo badan oo lagu bixiyo isbarbaryaacayo in macnaha maanta ay is- talada ay soo jeediyeen ay tahay in la midoobo oo weliba runtii een, ay ku adkaysteen in nalagu adkeeyo oo la yirahdo ilaa wa ilaa maaragtay war sidaan sax ma ahan waa ka mahad celinaynaa waa tala fiican runtii aan aada uga faraxsanahay haddaan nahay shirkadaha korontada bixiya gobolka banaadir inaan maanta saxeexannay heshiis isafgarad oo ujeedadiisu tahay sidii ay shirkaduhu ku midoobi lahaayeen ayna u bixin lahaayeen adeeg waaxid ah Ee, una loogana ambaqaadi lahaa in dalku gaar ahaan magaalada muqdisho ay gaadho horumar koronto oo weyn kaasoo keena koronto ku filan deegaanka iyo dalka mid jaban iyo insha allahu mid ka qayb qaada koronto ka qayb qaadata ee, horumarka iyo kobaca dhaqaale ee dalka أنا هاد وحشو جبوجبوبي فهم كي شركته يكون هالشيء إنه مدوبان أي إسلام إسلام قرض إمانتا وحن مكشغين هنا قاب كي تكنيك على هان شركة الله يسوق داري لها وأي مدوبي لهاين شركات مدنا الله يصحب داري لها أي نقول لها شركات مدنا Een, ayaanu ka shaqaynaynaa Een, wasaaradduna waa ku mahadsan tahay dadaalka ay samaysay ay nagu casuuntay een, ay nagala shaqaysay ay nagu dhiirigelisay inaanu midoowno aada baanu uga mahad celinaynaa odayaasha shirkadahana waa ku mahadsan yihiin wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jaamac taqal cabaas oo soo dhaweeyey go-aanka ay shirkadaha ugu hogaamsameen sharciga korontada iyo go-aamada hay-adda korontada ayaa xusay in wada shaqeynta shirkadaha ay suurtogelin doonto helitaanka deeq maalgelineed oo ay xukuumadda federaalk soomaaliya ku kabi doonto qalabka dhalinta iyo qaybinta korontada taas oo yoolkoodu yahay baahinta adeegyada tamarta iyo dhimista sicirka korontada si kor ay ugu kacdo bulshada ku dhaqan magaalada runtii eh, farxad iyo raanrayn bay noo tahay maanta in aan goobjoog ka ahaano heshiis is-afgarad ah kaasoo muujinaya runtii niyad wanaagga iyo shaqada iyo ka go-naanta shirkadaha in ay wada shaqeeyaan meel fogna meeshii la hiigsanayana la abaaro taas horta waxay noo tahay runtii farxad intan maanta runtii waxay sal ama lafdhawr u tahay hirgelinta sharciga korontada runtii baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo madaxweynaha uu saxeexay dhaqangelintiisa marka runtii way waxay noo tahay annaga ka wasaarad ahaan iyo hay-adda korontada qarankaba in aan joog u ahaano hirgelintiisa oo runtii ay u tahay shirkadahan inay midoobaan oo ay noqdaan shirkad haddaba intii shirkadaha isla socon kartay mashaal shirkad oo runtii si loo yareeyo barbaryaaca oo waxaan rajaynaynaa wixii inuusan maanta wax la saxiixaysa noqonina dhaqangal inuu noqdo kulankan kulanka xiga inaan wax weyn oo wasaaradda iyo hay-adda iyo shirkadaha runtii waxaan wax la taaban kara inaan gaarsiinaan rajaynayna insha allahu tacaala maareeyaha guud ee hay-adda korontada qaranka cabdulaahi axmed dayib ayaa ku bogaadiyey shirkadaha beko blue sky energy iyo muqdisho power supply u hogaamsamidda go-aanka hay-adda
guud ahaan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka iyo hay-adda korontada qaranka inay goobjoog ka ahaadaan is-afgarad ay ku heshiinayaan lagu ambaqaado dhammaan shirkadaha bixiyo adeega korontada shirkadda beko iyo muqdisho power iyo blue sky waxaan filayaa waxay ku timid dadaal dheer oo wasiirka iyo wasiir wasaaradda guud ahaan iyo hay-addaba ay soo wadeen muddo dheer marka ilaahay mahaddiis inaan maanta goobjoog ka ahaano heshiiskaas waa alla mahaddiis kadibna waxaa sharaf u sugnaatay shirkadaha oo runtii muujiyey bisayl iyo inay diyaar u yihiin inay wadanka siday horey ugu soo shaqeeyeenba haddana qaab ugu kusii qurxan looga sii shaqeeyo insha allahu tacaala marka waxaan la ka baryaynaa biidni illah in heshiiskaas uu noqdo mid dhaxalgal ah oo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan iyo guud ahaan in lagu baraaro oo halkaas haddii alla idmo laga helo sidii higsiga u ahaaba koronto jaban oo wadanka oo dhan wax u tarta wadanka kobaciisa dhaqaalena qayb ka noqoto insha allahu tacaala waxaa xusid mudan in xukuumadda federaalk soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeeyey waday qorshayaal lagu dardargelinayo horumarinta suuqa korontada ee magaalooyinka waaweyn iyo guud ahaan dalka xilli dalka laga cafiyey badi deymihii una jiro dadaal helitaanka maalgashiyo suurtogeliya soo kabasho bulsho iyo kobac dhaqaale jula shaakir dalson t v muqdisho
halka warkaasaad ka dhegeysaneysaan oo raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda dowladda mareykanka ayaa ka hor yimid qorsho cusub oo shaaciyey ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu kaas oo uu doonayo inuu markaasi ku qaado dadka reer falastiin mareykanka ma taageeri doono howlgallada militari ee israel ka damacsan tahay deegaanka rafax ee magaalada khaza haddii aysan jirin qorshe dhab ah oo badbaadinaya in ka badan hal milyan oo rayda oo barakacyaal ah sida uu sheegay ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka fendent berel ninka la yiraahdo in la sameeyo howlgalkan oo kale hadda iyada oo markaas aan qorsho iyo fikir laga haysan aag ay gabaad kaga jiraan hal milyan oo qof waxay noqonaysaa musiibo ayuu yiri betel waxa uu sheegay in mareykanka aanu taageeri doonin howlgalka militari oo noocaasa iyada oo aan la qorsheyn maadaama ay la xiriirto in la badbaadiyo hal milyan oo qof oo halkaas gabaadu ah iyadoo sidoo kalena aan la tixgelinay ama iyadoo sidoo kale aan la tixgelinaynin saameynta ku yeelanayso gargaarka bani-aadinimo iyo bixinta nabadoon ama nabad muwaadiniinta ajaaniibta betel ayaa intaa ku daray in xogeyaha arrimaha dibadda mareykanka antony blinkan uu arrintaani si cad u sheegay in ra-isul wasaaraha israel benjamin netanyahu uu shirar kala yeeshay markaasi isagoo kala hadlaya dalka israel mar la weydiiyey hadal halka ay in ka badan hal milyan oo qof oo markaasi ku nool ee rafax ay aadi karaan maadaama ay markaasi haysan inay ku laabtaan waqooyiga khaza iyo sidoo kale koonfurtaba dhaqaaqyada militari ee ka socda koonfurta betel waxauu yidhi su-aashan waa su-aal sharci ah aan aaminsanahay in israel ee loo baahan yahay inay ka jawaabto waxaana hay-adda gargaarka ay ka digtay musiibo bini-aadinimo haddii ciidamada israa'iil ay gudaha u galaan marinka rafax halkaasoo ay gabaad ka dhiganayaan boqolaal kun oo falastiiniya warkaas waxaad kala socoteen raadiyaa dalsana wanageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel